agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowlada hoose ee magaalada kismaayo farxaan maxamuud faarax ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay xakameynta qashinka wadooyinka magaalada kismaayo farxaan maxamuud faarax agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowlada hoose ee magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha looga hadlay shirkan lala xiriiray nadaafada guud ee magaalada kismaayo iyadoo aan ka duulayno maanta in amarna aan ka soo saarnay horan uga soo saarnay laakiin maanta ay tahay fulinteedii aan u taaganahay maanta inaan fulino qodob kale aan ka hadli doono waxaa waaye waaxda nadaafadda ee dowladda hoos degmada kismaayo waxaan amarnay in ay galaan wadooyinka ama laamiyada halbuulaha u ah laamiyada saaran ama irdaha dadka ku sameeyaan qashinka intay iska xaaqaan irdahooda dhigaan cid allaale ciddii meherad leh aan ka diiwaan gashnayn shirkadda waamo ha iska diiwaan geliso cid allaale ciddii samaynayso maqaxyahoo kale biyaha wasaqda ay ku daadiyaan laamiyada iyo wadooyinka halbuulaha ah iyakana waan kaga digayna iyo bulaacadaha qodobadaas oo dhan ma la ogolaan doono mana yeeli doono ciddii lagu arkaana xarig iyo waxay mutaysan doontaa ganaax oo aada u kulum taa waa taas waxaan rabnaa xaafadaha xaafadaha shirkadda waamo xaafad walba maalinle u samaystay xaafaddii aan diiwaan gashnayn oo qashinkeeda gareeto saarto xaafadaana iyadana sidoo kale waddadii waxay maraysaa in la xiro in la ganaaxo in sharciga la mariyo annaga kan dowladda hoos ahaan waxaan rabnaa muwaadin ka shaqaynayo bilicdii iyo nadaafadii magaalada ma rabno qashin qube ee waxaan rabnaa qashin qaade halkudhigeenna waxaa waaye ma rabno qashin qube waxaan rabnaa qashin qaade kulankan oo laga soo saaray awaamiir ku socota bulshada magaalada kismaayo islamarkaana la xiriirta nadaafadda ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose